halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeennimo talaada ah oo bisha agoosna ay tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda fiidnimona wadajir halkan waxaa uga daadehen doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo sahre cabdi axmed oo waxaadna ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga
caafimaadka barta oo daaweynaya bulshadii oo intaasoo kun oo qof badbaadinayo in laga yaababa wadaadkii caalimka ah oo zaahidka ah inuu ka ajir badan yahay sababtoo ah intaasoo naf ayuu badbaadinayaa wadaadkiina dhan baa loogu talagalay inuu naftii ka badbaadiyo oo ah dhankii shaytaankii inuusan dhallinyaradii la kicin iyo bulshada kaasi waxa uu ahaa sheekh muuse macalin cumar imaamka masjidka alhudaa ee magaalada colombos ee gobolka ohio oo marti ku ah xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga
waa fanaaniinta dalmar iyo raxme roos iyo heeskoodii dalxiis waxaad ku maqli doontaan barnaamijkayagan qaybihiisa dambe qodobada kale aad ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo barashada diinta iyo qaybtii aan ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doonno dhallinyarada waxaa xiliyadan dambe isbedelay habka ay macalimiinta qur-aanka dhiga ay ardayda wax u baraan halka xiliyadii hore laga adeegsan jiray loox iyo khad waxaa haatan jiro buugaag iyo qalimo haddaba magaalada muqdisho siyaabaha kala duwan ee qur-aanka iyo waxyaabaha kale diinta la xiriiro loo baro ardayda waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey waryaheenna axmed xasan colaad
magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya ayaa waxaa ka jira dugsiyo qur'aan waxaana degmo kasta oo ka mid ah muqdisho ka furan boqolaal dugsi oo wax lagu baro dhallaanka soo koraya si loo baro qur'aanka kariimka ah iyo tarbiyada islaamka balse macallimiinta dugsiyadan ayaa siyaabo kala duwan wax u bara ardada macallin maxamed cismaan xasan waa nin dhallinyaro ah wuxuuna gacanta ku hayaa dugsi qur'aan oo wax lagu barto arday fara badanna ay dhigtaan wuxuuna wax ku baraa habkii hore oo ahaa looxa iyo qadda madow ee wax lagu qoro wuxuuna ka hadlayaa habka uu ardada wax u fahamsiiyo ardada waxaan ku baraa maaragtay waxaan ku baraa loox aan wax ku baraa aniga macalinkeygii oo waxay soo baray wuxuu igu soo bariyey loox looxa igu soo bariyey wuxuu looxaas laba loox u ardagu leeyahay cashirka laba loox uu leeyahay labada looxa uu leeyahay looxa koowaad waa cashir looxa ka labaadna waa cashir labada loox marka looxaan markuu cashirka dhigo oo labada beeg buuxsamo cashirkaas waa la dhigaa waa loo meeraa waa la dhigaa cashirka kale waa uu dhigaa haddana oo dhaqan mugaas oo bega dhaqan begaas uu ku dhigaa labada loox mugay buuxsanto afarta beg oo labada loox leeyihiin waa laga baxaa looxii horreeyey begi ugu horreeyey ayaa laga soo baxaa markuu ka baxo cashirkii oo markaas saas ku soo dhigaa haddana begii saasoo isu dabajogaan labada loox saasuu dabajogaan inkastoo macalin maxamed uu sidaa sheegay haddana waxaa jira macallimiin dugsi qur'aan oo hab kale wax ku qora cumar cabdirasaaq caamir waxa uu ka mid yahay macallimiinta habka casriga ah wax ku qora wuxuuna sharxayaa qaabka cusub ee ardada uu wax ugu qoro bismillaah ardada waxaan wuxuu fahansiiyey aniga qaab magaciisii oo cusub mana qaab cusubna ma ahan maadaaman ana macallin yar hadda u tilmaamayso laakiin sidii hore macallimiinta horen waan ka duwanahay dugsiga sidiisuba waxaa loo isticmaalaa loox looxna sidiisuba waxaa lagu qoraa jees si ardada ugu fududaadaan sabuurada intay qaabka qalin buug wax loogu qori doono marka haddana welina waxaan ku tala jira inaan ka bedela qaabkaas oon buug usii wareejiyo maadaama ardayda mar walba had iyo goor ay u baahan yihiin inay qalin wax ku qoraan sidaa awgeed aniga khad ma isticmaalno jaasada oo keliya baan isticmaalna baan wax ku qornaa iyo sabuurad Ay. marka qaabkee marka wax u fahamsiisaa ardada sidee marka casharadoo kale ay baranayaan casharada marka ay baranayaan sab- aan- loox sidiisaba jaasada marka lagu qoro jaasada baa loogu meerinaa bas oo keliya haddii loogu meeriyene kadib haddana hadday wax qalad ay ku sameeyaan isla jaasadiisa waxaa la marinaa istiraasha baa jaasad istiraasha baa la- baa lagu tirtirayaa bilaa qad la-aan iyo waanan meel loo nidaamaysan oo na toosan maadaama ay qad inteeda badan ba ay wasaq iska keento mahdi cabdi maxamed waa nin dhallinyaraa wuxuuna aaminsan yahay habkii hore haddii sidaa wax laga beddelana in uu lumayo ardada qur'aanka kariimka sida wax loo fahamsiiyo qaabka hadda la keeno buug buug iyo kitaab bile waay anaga waxa- wax oon dheeryihin bas buugaas imaayan wax kale lama dheera hadduu cunigaas looxo us fahmo adalka ugu horanta looxo waay farta ugu horayso hadduu farta fahmo kitaab waa qaadi karaa marka cashar kitaab waa ka bixi karaya laakiin asagoo fartas fahmi un kitaab akhri ma asiga mana akhri karo ilaan kitaabka ugu horreynta horta f- oo f- oo wax ku qoran la akhriyaayo in cunigu fahma la raba mugtahay laakiin hadduu cuniguu fahmin kitaab waa si aad tiraad aan buug soo qaado us buuga iska hor horo hal xab ma fahmo buugin waxaa laga yaaba in isku dhumiyabo oo adig waalidka ku guuleertiin ilaa waalidkiina buug gado maarka ugu yaraan afar kun ama saddex kun oo jooga qalna waa laga rabaa cunigii ila cunigii buug waa kaa qaadaya oo looxa looxa magaa qaada dugsiga ku yaala adaa aa ku xisaabtamaya laakiin haddii buug u siisto hore u qaadaha buug gurigoo dhigaha ma haayo ku dhahaaba ama iska jaaxa xataa cashirka waxa laga yaaba isbiriga dhigahayay inuu guriga mukato iska gooyabo oo xataa inuu ku dhow walaalayahay dhumiyan saan waay iyo waxyaabaas inuu ka bixi waayo laga yaaba laakiin cashirka intuus u yaala waaba kaneew asama qaadi karo macallin maxamed cismaan inkastoo uu sheegay sida uu xilligani ardada wax ku baro haddana wuxuu jeclaan lahaa in habkani wax laga beddelo wallaahi walaalkaygu horta waxaan ka cabsaa haddii aan buuga wax ka sheego kan waa suufi in la yidhaah oo dadka maaragta jecel buugaagtuna waa jirtaa laakiin anugu waxaan jecelahay oonan laysoo dhowehayn buug ma jecli laakiin waxaan jeclahay oon weligeynaanan dhaafayn loox cunugu inuu wax ku fahmo fartiisa quruxdeedana aan arko aan jeclahay soo ma fahmin anugu ma dhihi kara bowg iyo looxaan waxbaa u kala dhexeey amba waxbaa farqiga u kala dhexeey herkii dhaha ha dhaano laakiin anigu maxamadaanteyda waxaan jeclo macalin maxamadaanteyda inaana un buug rabin oon looxa danayha looxan aan jecla dugsiyada qur'aanka kariimka ee ka jira muqdisho ayaa intooda badan waxa ay ka samaysan yihiin dhismayaal laysku keenkeenay oo ka kooban jiingado iyo carshaan laysku keenkeenay oo ka hareer dhisan jidadka xaafadaha degmooyinka muqdisho taasina waxay keentay in wax laga beddelo habkii hore inkastoo ay isku diidan yihiin macallimiinta dugsiyada qur'aanka kariimka wax ku bara ardada muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho
markana boosaaso magaalada boosaaso iyo deegaanada kale ee puntland waxaa aada ugu badan dugsiyada ay dhigayaan culummada diinta ee ku saabsan iyo kuwa waxa yaabaha kale ee waxbarashada caadiga ah markaasi ay ku bartaan ardaydu faadumo yaasiin jaamac ayaa booqatay dugsiyadaasi warbixintan ayay ku eegeysaa sida waxbarashadu ay halkaasi uga socoto
muddo labaatan sano ka badan ayaa waxaa deegaamada soomaaliya ka abuurmay dugsiyo lagu barto qur-aanka kariimka ah iyo cilmiga kale ee maadiga ah ee ardaygu u baahan yahay bilow ilaa dugsi dhexe magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee puntland ka mid ah ayaa waxaa si baahsan looga furay dugsiyadan oo ay badi macalimiin ka yihiin dhallinyaro da'doodu u dhaxayso labaatan ilaa soddon sano goobaha lagu cibaadaysto ayaa ka mid ah meelaha dhallinyaradani ay cilmiga sare ee diinta islaamka ka bartaan muuqaalka dugsiyadan ayaa ka duwan kuwii horay loogu baran jiray qur-aanka kariimka ah oo caan ku ahaa dhismo cooshad ka samaysan ardayga oo aan dhulka waxba ka xigi jirin loox iyo qalin qora ka samaysan khadda wax loogu qori jiray oo dhuxul ay ka samaysan jireen iyo arrimo kale oo isticmaalkoodu uu iminka meesha ka baxay dhismayaal waaweyn buugaag qalmaan kuraasta lagu fadhiisto iyo walxo kale oo ay caan ku yihiin iskuulladii cilmiga maadiga ah lagu baran jiray ayaa iminka loo guuray cabdiraxmaan maxamed weyrax waa maamulaha dugsiga xaaji cali faahiye oo ka mid ah goobaha lagu barto cilmiga diiniga ah iyo kan maadiga ah waxaana uu ugu horeyn inoo sharaxayaa sida ay wakhtiga ugu qaybiyaan ardayda iyo faa'iidada dhinaca horumarka iskoolkayga horta waxaa la dhahaa xaaji cali faahiye waana isku jir waxay isugu jirtaa iskool iyo qur'aan Een, ardayduna waxay wax ugu bartaan si ka duwan sidii hore sababta ay ku tahay waaga hore dadku waxa wax lagu baran jiray qur'aan keli ah oo ardaygu wakhti badan baa ka loobin jiray qur'aanka inuu sii wado hadhow kabacdi baa marka uu eh, meel gaaro ama qur'aanka heer ka gaaro baa iskool loo soo wareejin jiray laakiin haddeer isku meel baa wixii loogu wada dhigaayo qur-aanka meeshuu ku baranayey baa iskuolkina uu ku baranaya gelinka hore markii qur-aanka loo dhigo oo kale gelinka dambe waxaa loo dhigayaa iskoolkii ama gelinka dambe oo kale baa waxaa loo dhigayaa qur-aanka oo gelinka hore waxaa loo dhigayaa iskoolka marka ardaygiina wakhtiga waa u soo gaabtay dadkiina kharashkii waa u soo gaabteen marka waxaa la odhan karaa labada darafba waa la najaxay waagii hore iyo hadda waagii horena hadda dadku ma liidan laakiin hadda waaba lasii casri gareeyey oo casri bay sii noqotay qaar ka mid a ubadkan dugsiyadan daaraha loogu magacdaray wax ku bartaa oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay sida wax loo baro iyo rajada mustaqbilka ay hiigsanayaan waxaanana dhex martay sheekadan cabdimaalig cabdiraxmaan siddeed sanaa jiraa fasalkaygu waxa weeye afraad iskoolkayguna waa daaraha magaciisuna waa xaaji cali faahiye qur-aanku wuxuu leeyahay galabtii subaxdiina waa maadooyinka qur-aanka waxaa marayaa jiskii toddobaad waa carabi maadooyinka laygu baraa afka soomaaliga maxaa lagaga dhigaa afka soomaaliga af soomaali kaliya laga dhigaa gabayada arday yahay aqoonsada cilmiga afa wajahal ijtihaada idinka horkici aradka soomaali akhlaaq xumo iska ogaada waad ku ambanaysiin ma aflaxo ilmaha caasiyo edabta diidaya haddii aadan akramin macallinkuna kuma ursana nashiidooyin soomaaliya iyo kuwo carabiya lagu dhigaa ma jiraan haa waa jiraanmid carabiya weye يا فداؤك روحي ودم أخي وابن عمي وخالي وعمي سنلقى المنايا فإما العدم وما الحياة بدل العلم أقالمنا خمسة في الدورة تمثلها نجمة في العالم أخي في جابوتي وفي أنفدي وفي أوغادينيا بأرض أبي إليك هناك أمد يدي وأبت الحياة لأجل وطن مركا ونشيدة soomaaliya oo carabi ah hadaba waddanka soomaaliya ka hadlaysa mid soomaaliya mataqaanaa haa muqaaqaanaa waxaa jira dalkaygow dushaadu waa barwaaqe dalkaygow dalkaygow dabashaadu waa udgoontee dalkaygow dalxiiskuuma iimaane dalkaygow meel aan kugu doorsanayo miyay dunidaba ku taalla miyay dunidaba ku taalla cabdi maalik maasha allah maxaad jeceshahay haddii aad waxbarashada dhammayso inaad noqoto mustaqbilka waxaan filayaa inaan noqdo madaxweyne madaxweynaha soomaaliya mase kuwa federaalisimka ee gobolada madaxweynaha soomaaliya hadda haweyda maxaa samaynaysa cabdulaahi waxba samayn maayo nasiibkayga ayaa i qabtay cabdiqaaliq cabdiqaaliq meeqa sana jirtaa toddoba jir waa garta maxaad dhigataa iskuullo daarahaa dhigataa haa qur-aanka xagee maraysaa waxaa maraya naarsannaano iskuulkana fasalkeed labaad waa garta mustaqbalka adigu maxaa rajaynaysaa inaan macalin noqdo dadka waxbaro qur-aanka waxma nooga akhri kadhaa bal aayad yar tawjiid noogu akhri حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أغريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا dugsiyadan casriga ahi waxa ay sare u qaadeen barashada qur-aanka kariimka ah iyadoo sannad walba la qabto tartamo ay isugu soo baxaan ardayda da'doodu ay ka yar tahay labaatan sano kuwaas oo laga soo xulo dhammaan dugsiyada ka jira puntland islamarkaasna abaalmarino la guddoonsiiyo ardayga ku guulaysta kaalinta sare ee tartanka qur-aanka kariimka ah waxaana tallaabadani ay abuurtay in dhallinyaradu ay xiise gaara u hayaan barashada qur-aanka kariimka ah faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka waa go'aankaaga habeen wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba si kastood noo maqlaysaanba dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo xilli dhow iyo mid fogba dalalka deriska ah ku qaxay ayaa xeryahaasi waxa ay ka helaan fursada waxbarasho oo dhinaca diinta iyo maadigaba isugu jirta haddaba wariyahayaga nooga soo warrama dhadhaab aadan xasan tarax ayaa warbixintan inoo soo diray marxalado kala duwan yay soo martay waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab marxaladahan yaa isugu jira kuwa dhaqan ahaan lasoo jiitamayay iyo kuwa ay keentay dhaqaalo darro waxbarashada xeryaha waxaa gebi ahaanba gacanta ku haya hay-ado balse barashada diinta islaamka waa arrin ay gooni u tahay qaxootiga xeryaha waxaa xeryaha ku yaalla baatameeyo madaraso kuwaasoo ay arday badani ku bartaan xifdinta qur-aanka kariimka iyo maadooyinka kaleba ee la xiriira cilmiga diiniga ah marxaladihii kala duwanaa ay soo martay barashada diinta islaamka yaa waxaa iiga waramay sheekh maxamed cabdiqaadir oo ka mid ah culummada xeryaha dhadhaab magacaygaani waa maxamed cabdulqaadir waxaan rabaa wax yar inaan faahfaahin ka bixiyo waxbarashada farqiga ama xaal kala duwanaanshaha u dhexeeya xilligan xaaliga ah waxyaalo fara badan oo tadawuraad ama horumara lagu sameeyey waxaa ka mid a annaga soomaalida haddaan nahay waxbarashadanadii hore waxaa la samayn jiray macalin baa reerka loo qaban reer badan baa isla degaya dugsi baa laga oodi dugsigaa waxaa lagu shidayaa waa qoryo ardada waxaa weeyaan qoryay doonayaan xaabay duurka u doonayaan dhabarkooday ku keenayaan dabka asaga ah yaa lagu shidayaa dabka waxaa la shidi jiray laba jeer maqribka dabadiisa waa la shidi dabkii ardadii baa looxa ku arkaysa oo ku akhrisanaysa hiraabtii markay tahay salaada subax ka horna waa la kacayaa dabkii baa la shida ilaa uu waagu si fiican uga baryo ayaa la shidi jiray dabka waxaa loo adeegsan jiray xaabo xaabadaasoo ardadu ay dhabarkooda ku keento taasoo ruuxu qur-aanka intuu ku dhammeeyo oo macallin noqdo asaguna macallin noocaas uu sii noqdo marka mashaqo badan iyo dhibaato aad u fara badan ayay lahayd maanta marka waxyaalo fara badan oo tasiilaadaa la helay marka koowaad ardadii xaabadaa iyadaa ma jirto waxaynan u jirin ardada inta badan waxaa loogu dhigaa waxbarashada sabuurado iyo buugaag ee wax loogu qorayaa waxbarashadii way ka dhib yaraatay way ka taya badnaatay xilligaa ayada ee hore qur-aanka tajwiid annaga soomali haddaan imaanan ku baran jirin hadda qur-aankii oo si fiican loo baranayo makhaarijtiisa laga soo saarayo sifaadkiisii la siinhayo qur-aankii oo nudqigiisii la saxay oo mujawad ah ayaa la barayaa ardadii waagaa hore waxaa loogu darayaa culuumtii shareecaday baranayaan si sahlay ku baranayaan ulaa loo diri jiray waaga hore ardada ulihii ma jiraan xilligan xaaligaa macalinku jeesadiisu haystaa iyo sabuuradiisa ardaygii wuxuu la soo xaadiraya buuggiisa kursigiisu ku fadhiisanaya macalinkii sabuuradaasu ku sharxaya waxaa xusid mudan ardaygu markuu qur-aanka dhammeeyo awal aakhirka markuu dhameeyo suuratu maryan uu gaadho qaalin geela la bixin jira suuratu baqara markuu dhameeyana qaalin geela waaga hore la bixin jiray laakiin hadda xilligan xaaliga ah ma jiraan laakiin waxaa xusid mudan xilligaa ayada ah dadka waalidku qur-aanka say u tixgelin jireen baa ka wanaagsanayd say hadda u tixgelinayaan kitaabka qur-aanka waxaan garanaya haddii geed la suro uu dhaqdhaqaaqo wuu weeraray baa loo jira markaas intii la qabsan la dhukan jiray ixtiraam fiican baa loo hayay badela ma hadda aad arkayso kitaabkii qur-aanka ay ardadu jeexjeexayso oo dadkii la dildilaacinayo xaggaa ixtiraamka iyo kitaabka see loo qadarinayo xataa macalimiinta iyo dadka diinta yaqaana see loo ixtiraamayay wakhtigaa ayuu aad oga fiicnaa baan odhan karaa oo hadda waxaad moodaa inuu khafiif badan ku yimid boqolaal arday yaa sanad walba dhammaysata cilmiga diiniga ah iyo weliba xifdinta qur-aanka kariimka waxaan la kulmay qaar ka mida dhalinyaradan oo ay bulshadu u taqaan xer kuwaasoo u gogo-ay inay bartaan cilmigan waxaan ugu horeyn weydiiyey meesha ay ka yimaadeen iyo sida ay hadda wax u bartaan magacay waxaa weeye kay dagaalo gooni waxaa haddee kolley anoo yar baan soo bilaabay waxaana maad garanaysaa ku soo bilaabay loox marka waxaan haddee dadka walaalaha ee muslimiinta aan u sheegahayaa sidiisa markuu ruuxu uu naftiisa anfaco iyo wuxuu anfacaa nafta kale ee walaalkii ama nafta muslimkaa haddana waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan aan sii wado oon maad garanaysaa madaarista kale ee maadgaran madrasooyinka ama macadka ee lagu barto kitaabka inaan aan sii galo inkastoo meesha ay qaxooti tahay haddana waxaa ka furan xeryaha madarasooyin dhiga manhajyada kale ee dalkan kenya laga dhigo madarasooyinkan yaa waxaa iska leh shakhsiyaad ganacsi ahaan u furtay kuwaasoo ardayda ka qaada lacag aysan tabar ahaan awoodin maadaama dadka badana ay ku tiirsan yihiin mucaawinada ay bixiyaan hay-adaha balse waalidiinta badana yaa aaminsan in waxa ugu fiican ee la maalgashada ay tahay ubadkoodoo waxbarta aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
markana hargeysa bulsho kastaa dhallinyaradu waa qaybta ugu nugul in ay wadada toosan ka weecdaan waxaana bulshada inteeda kale la habboon inay sameeyaan barnaamijyo dhallinyarada lagu jaheynayo somalilan waxaa ka jira hay-ad lagu magacaabo farista wanaagga iyo reebidda xumaha oo iyadu xil iska saarta taakuleynta dhallinyarada warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa kasoo dirtay hodan cali cajabi
guddiga wanaag farista iyo xumaanreebistu waa guddi ka shaqeeya somalilan oo ku howlan in ay bulshada farankhayarka sida magacooda ka muuqata wixii xunna ka waaniyaa iyaga oo dhallinyaradana xoogga saaraa sheekh daa'uud muumin cali waa afhayeenka guddiga waxaana ka waraystay qaabka ugu habboon ee ay dhallinyarada ugu dhiirigeliyaan habdhaqanka wanaagsan ee diinta islaamku inoo jidaysay
waxa weya anagu marka u horraysaba shaqadaannu qabannaa waa shaqo wacyigelineed qofka dhallinyartaa marka u horraysa in la toosiyo akhlaaq ahaan iyo cibaada ahaan si qofku akhlaaqdiisuna ay noqoto mid wanaagsan oo akhlaaqdiisu mid habaysan ay noqoto qof cibaadada ku xidhanna uu noqdo maca daalika uu noqdo qof tacliinta aan marnaba ka dhicin oo had iyo jeer tacliintu qayb bay ka qaadataa qofku inuu maaragtay dariiqa wanaagsan oo had iyo jeer uu ku toosnaado
ma jiraan kulamo dhallinyarada aad u qabataan iyo shiraar si aad u wacyigelisaan way jiraan oo in badan baanu dhallinyarta shirar u qabannaa mid caama iyo mid googoosa intaba waannu u qabannaa wanaag fariistu waxay hargeysa ama gobolladaba ay ku leedahay xafiisya fara badan marka xafiis walba waxaa qodobka arjantayaasha ama qodobada had iyo jeer ahmiyadda u weyn noogu jirta waxaa ka mid ah in dhallinyarta mar walba aanu door ka qaadano aanu ku wacyigelino qodobka ugu weyne aanu soo qaadan karraa ama joogtada noo ahee sanad walba aanu samaynaa waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada siday u dhan yihiin hadday tahay goob bareefada iyo hadday tahay goob babliyaba in dhallinyarta aanu kala hadallo oo iskuulaadkooda aanu ugu tagno ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare ilaa heer jaamacadeed oo halkaa aanu ka wacyigelino oo xataa barnaamijyadaanu ka wacyigelina ay ka mid tahay tahriibta iyo wixii iyaga matalan bulshada ama dhib ku haya ama dhallinyartaba dhib ku haya akhriya adduunyaba waayahay ma jiraan habdhaqanno kale oo wanaagsan oo bulshada aad fartaan maxaa ka mid a haddii aad ii qodobay sidoo kale waxaa fartaan dhallinyarada ee ku wacyigelisaan iyo waxyaabaha diinta ka hor imanaya ee xoogga saartaan ee bulshada aad aad kala hadashaan inta badan way jiraan dhallinyartu waxa weeye waa xooggii ummadda wa marka had iyo jeerba juhdiga iyagu inta badanba dhallinyarta ayuu ku wajahan yahay waxaa ka qayba had iyo jeer xitaa kuwabanno oo aanu shiraru qabanno oo aanu maaragtay si wanaagsan oo tawjiihina aanu u wacyigelino aanu qaarkoodna u furo waxbarasho degdega oo maaragtay sidii siminaarado kaleo gaagaabano annagu aanu masaajidada hadba xaafad waliba masaajidka aanu ugu qabanno hadhowna aanu ku kala saarno kii tacliinta ka dhacayn tacliintiisii halku jooga aanugu celino kii matalan jacliinba aan doonayno shaqo doonaya shaqadiisii aan ugu celino mid walba qaabkuu doonaya hadhow aanu habayno aan ugu celino markaanu kala saareen qaab iyaga aanu kala xullo waxyaabahaas simindaradaas ugu muhiimsan waxyaabahaanu ka reebno dhallinyartu ay imaka had iyo jeer waddankeennan ay khalkhal ku geliyeen waxaa ka mid ah ay shaqo badankoodii ay waayeen in ay yidhaahdaan matalan aynu waxay noloshayna ku maarayno ama aynu kuba tahriibno aynu raadsanno oo dabeedna ay xaafadaha dhib ku keenaan si ay moobilada u qaadaan taasi waxyaabahaanu aad iyo aad uga wacyigelina ayaa kayaa ka mid ah waxa kale oo iyana jirta oo aynu ognahay dhallinyarta in fara badan inay waalid caasi ay noqdeen taa laftigeeda waxaanu leenahay barnaamijka ilaa waalid caasi oo aanu iska kaashanno maxkamadaha iyo booliska oo marka qofkii waalidka uu noo soo dacwoodo inta badan marka hore aanu ku horaynona bal ilmaha noo keeno ilmaha aanu wacyigelino kadibna wacyigelintaasi ay waxba ka tari weydo aanu u adeegsana inaanu maxkamadaha annagoo qoraal u samaynayna in muddo yaroo gaaban laga yar xidho oo maarata la yar qabto si maarata bal ilmahaasi uu nafis ama dareen uu sameeyo oo waalidkiina maarata uga nasto waxyaabaha kalenu ka wacigelina waxaa ka mid dhallinyarta akhlaaq xumo oo dhan baanu ka wacyigelinaa oo iyana maaragtay iyo wixii budhcadnimo oo dhan iyo wixii amniga wax yeelaayo oo dhan ayaanu ka wacyigelina waxyaabahaanu ka reebna ka mid ah waa waxyaabahaanu ka dhaqan celina waxaa ka mid a waxyaabaha derbijiifka daroogo oo dhan nooc kastoo ay tahayba tahriibka amni darrada oo aktaa xaafada ay ku samaynayaan cibaada la'aanta akhlaaq xumada waxyaabahaasoo dhan ee matalan fushxi oo dhan sida fusuq oo dhan oo iyana ay ku keeni karto maaragtay in cudurro khatariba maaragtay ay ugu soo dhuntaan waxyaabahaasaa ka mid waxyaabahan ku wacyigelino haddii aan ku weydiiyo waxaad sawir ka bixisaa doorka dhallinyaradu ay ka qaataan in ay dadka ku baraarujiyaan khayrka iyo iyo camalada wanaagsan boqolkiiba waxaa laga yaabaa lixdan ama in ka badan in ummaddeenna ay tahay dhallinyaro marka marka qaybta wanaagsan loo adeegsado ama in badaniba ay marka horeba wanaagsantaoo lagu tabcay wax la baray waxay ka qaataan qaybta ugu weyn ayay ka qaataan annaga oo kale wanaag fariis ahaan cidda wixii xun ee waddan ka damqatay had iyo jeer warkana soo gaadha dhallinyara ayay u badan yihiin marka waxaan halkaa odhan lahaa dhallinyartu qaybta ugu weyn ayay wanaagga waddanka iyo horumarka waddanka ayay ugu jiraan ama ay ka qaataan guddigan wanaag farista ayaa dalka ka shaqaynaya muddo shan iyo toban sano ah iyaga oo qayb weyna ka qaata wacyigelinta bulshada gaar ahaana dhallinyarada hodan cali cajabi v o a hargeysa
haatanna aynu ku wada nasanno codadkii dalmaryare iyo raxmaroos iyo heeskii dalxiis
badan dartiisa bayoobayo
dooqaygiyo itaan doortay in dumar kala baxaa kan doonayeen muddo badan dartiisa bayoobayo
dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo oo noqdee darale darale adaa dareenkiyo jirkaba gursho noqdee
dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo oo noqdee darale darale adaa dareenkiyo jirkaba gursho noqdee
aynu dababgalo dalkii aan lahayn diqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa
dalxiisu baxnee dalxiisu baxnee dal marina keen aynu dadab galno dalkii aan lahayn disuriyo camuud
daamiyo barbara markaysa tagnee deeqa inakee aynu dababgalo dalkii aan lahayn diqsiliyo cartiyo diridhabiyo xamaa dalxiisu baxnee dalxiisu baxnee dal marina keen aynu dadab galno dalkii aan lahayn disuriyo camuud
daamiyo barbara hargeysa tagnee deeqa inakee intaanu daalayn dibadiyo dalkaba dabjirigu noqdaa
kan ku daagsado daadii noqdo marna hawdara
intaanu daalayn dibadiyo dalkaba dabjirigu noqdaa
cododka macaan ee dalmaryara iyo raxme rows aanu intaasi ku dhaafno heestii dalxiis waxay qayb ka ahayd idaacaddeenii markana waxaanu dib ugu laabanaynaa qaybihii ka harsanaa barnaamijkeenii waa go-aankaaga markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka ama xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu maanta marti noogu yahay sheekh muuse macalin cumar imaamka masaajidka alhuda ee magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa barnaamijka noo daadihinaya zahra cabdi axmed waa hagaag ee sheekh muuse macalin cumar oo ah imaamka masjidka alhuda ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkani maraykanka bal ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijka aragtidaada waxaad ka warantaa dhallinyarada iyo diinta أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، dhalinyaradu waa bulshadu waxa ay ku taagan tahay haddii ay dhalinyaradu hagaagto bulshadu noloshooda way toosnaanaysaa wayna hagaagaysaa haddii ay dhalinyaradu burburtona waa burburka bulshada bulsho kasta horumarkeeda iyo baaba-eedu dhalinyarada ayaa laga garta lihaada sidaa darteed ayuu islaamku xoogu wuxuu saarayaa dhalinyarada qiimeyntooda tarbiyeyntooda to- toosintooda in badan ayaan arkaynaa nusuusta qur-aanka iyo axaadiista inay nagu hagayaan in dhalinyarada jidka xaqa lagu duwo laguna hagaajiyo oo alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku leeyahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda markuu ka hadlayay asxaabulkahfi uu leeyahay mataqaanaa waa dhalinyaro rabbigood rumeeyey allana uu hanuun u ziyaadiyey waa tahay marka een dhallinyarada waxaad leedahay qeyb muhiima ayay ka yihiin bulshada iyo diinta markii la eego haa dhalinyaradu waxaa la oran karaa islaamku fiiradiisa markii la fiiriyo dhalinyarada ayaaba bulshada ah bulshada inteeda kale waa dad da'yar iyo da' weynaaday bulshada dil islaamku wuxuu u fiirinayaa dhalinyarada lihaada markaad fiiriso rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam iyo asxaabtiisii iyo dadkii islaamka dacwada gaarsiiyey oo idil waxaad arkaysaa inay ahaayeen dhalinyaradu rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam tarbiyadiisa iyo iyo tawjiihiisa inta badan wuxuu u jeedin jiraa ma ay ku wajaha ku wajahnayd dhalinyarada that's why isaga markuu tarbiyeeyey dhalinyaradii iyaga ayaa doorkii qaatay iyaga ayaa islaamka dad kasta gaarsiiyey na soo gaarsiiyey anaguna waa tahay sheekh waad mahadsan tahay khadka igu jir ee dhegeysta ayaan kasoo gelinayaa khadka ee dhinacaas iyo dalka uganda walaal magacaa ku bilow kuna soo dhawow barnaamijka ee wicitaanka qeybta waa barnaamijka go-aankaaga uu leeyahay magacaagaad ku bilaabaysaa iyo halkaad joogtid oo dabcan kambaala ah iyo su-aashaad u qabtid inaad weydiisid sheekha sheekh muuse asalaamu calaykum waa salaamantahay gaar adiyo wadaadkaba waa idin salaamaya waana ku dhawahay barnaamijka su-aasha koowaad aan jeclahay inaan wadaadka weydiiyo waxaa weeyaan waxaa jirta in badan oo dhalinyarada kamid ah in aada loo isticmaalo waayadan dambe sidoo kale aysan garanayn waxyaalaha loo isticmaalayo inay yihiin wax khaldan iyo wax saxan intuba marka wadaadka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo sheikhow bal sidee sidee dhalinyaradaasi ay uga badbaadi karaan isticmaalka la isticmaalayo iyo weliba qaabka ay ku garan karaan waxa loo isticmaalayo inay yihiin wax saxan iyo wax khaldan intuba waa mahadsantahay aad baad umahadsantaa dhegeysta dhalinyaradu in cilmiga laga dhiso knowledge ay u yeeshaan diintooda ayna fahmaan meesha ay gelayaan ama websiteka ha noqdo ama ha noqdeen dadka ay la saaxiibayaan oo farandiskooda ah inay ogaadaan iyaga oo aqoon u leh haddii aynan taa jirin oo aqoon diineed oo xoog badan ayna jirin dhalinyaradu waxaa aada ay khatar ugu yihiin fikirka ama tatarufka inay gacanta u galaan that's why aan leenahay dhalinyaradu wax ha barteeno hana iska ilaaliyana meelaha ay gelayaan islaamkuna aqoonta ayuu horumarinaya aqoonta ayaana dhalinyarada ilaalin karta inuu diintii yaqaano fahamkiina uu jiro waa hagaag sheekh dhalinta inta badan diinta wataa waktigan waxay u muuqataa in qaybo qaybo ama ururo diimeed oo kala duwan ay soo baxeen urur diimeed kastaba anoo su-aashii uu ku weydiiyey ee shaafici ka boos qaadanaya urur diimeed kastaba waxaa loo tiirinayaa in dhalinyaradu ay yihiin cid ay isticmaalayaan siday doontaba marka bal adoo dhankaasi ka eegaya dhalinyaradu sideebay uga feejignaan karaan inaysan ku kahdoomin amaba aysan ku khaldamin dhinacyada diinta ee laga yaabo qaarkood in siyaasad ahaan loo adeegsanayo iyaga
waad mahadsan tahay dhalinyaradu si ay uga badbaadaan in la isticmaalo iyagu oo iyaga la baabi'iyo oo iyagu way aynan tamaninaynin la gaarsiiyo waa in ay waxbartaan waxbarashada ayaa dhalinyarada badbaadin karta ta labaad waxbarashadu aynan ahayn in qofku isagu internetka wax iska barayo internetka ama technolojiyadan cusub oo la yidhi keligii qofkii dhalinyaradaha waxbaan ka baranaya ama sheekh baan internetka kula xiriiraya oo wax iga barayo waxyaalaha ugu khatarsan ayay kamid tahay magaalada aad joogto meesha aad joogto qofka aad garanayso oo aqoonta leh waa inaad ku xirnaato masaajidka kugu dhow ama markaska kugu dhow fikirkiisa iyo caqligiisana waa inuu yahay qof aad ku kalsoon tahay dii kale waxaa dhacayso in dhalinyaradu ay afka u galaan waxaana raalli looga ahayn waalidkii ama diin ahaanba aanba saxka u ahayn marka in ay sheekh yeesheen waayo dhalinyaradu meeshay joogaan sheekh wanaagsan oo ehelkooduna uu la ogyahay waalidiintiina ay raalli ka yihiin fir fidinayana diintii saxda ahayd taabaan isleeyahay waa badbaadada ugu dha dhalinyarada ay ku badbaadi karaan waa tahay dhegeysta ayaa khadka haatanna ku jira soo dhawow walaal magacaaga ku bilow magaaladaad naga soo waceyso iyo barnaamijka su-aashaad jeclaan lahayd inaad ku weydiiso sheekha bismillahi raxmaan iraxiim magacayga horta waa cabdimaalik maxamuud muuse waxaana kaasoo wacaya magaalada kismaayo sheekhu qeyr allah siiye waxaan rabay inaan weydiiyo su-aashu ah dhalinya wuxuu ka dhawaajiyey barnaamijka inuu yidhi dhalinyaradu waa inay aqoontu wax ay barataan almuhimadu xaqiiqatan ururada hadeer waddanka ka dhisan ama waxa weeyaan ama siyaasad ahaan ama diiniha ha noqoto ama maamul ha noqdo waxaa u malaysa waxyaalaha hadda dhibaatada lagu xiriirinayo ama lagu xiriirinayo inay u bateen xagga dhalinyarada waxaana u malaysaa dhalinyaradu hadeer xagga labada dhinacba u badan inay yihiin rag aqoon leh oo labada dhinacba ka soconayo waxaana u malaysaa dhalinyarada markii ama loo kala yidhaaho ama dibadda inay u badan yihiin dadka dibadda jiro oo dibadda ka imaanayo aqoonta leh qaadashankey waa maxaan leeyahay sheekhu waayo aqoon buu ka dhibaateeyey qaadashankey aan isdhihi lahayn waxaa waa laga bixi karaa dhallinyaradu waana ahaan baa wax loo siini karaayo qaab wax u is karaa bahal ra'yi ahaan aan baan weydinayaa sheekhu waa tahay sheekh waad maqashaa ee wiilkaasi naga soo wacay magaalada kismaayo
aqoontu aan hadda ka hadlayno ma aha aqoontii in qofku nusuus kooban oo qur-aanka iyo xadiiska ah in dhalinyarada la xifdi siiyo oo maskaxdooda lagu shuba waxaan ka hadlaya ma aha aqoonta aan doonaya anigu oo dhalinyaraduna badbaadin karta waxaa weeye tii uu tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam oo ahayd man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin in diinka la fahmo diinta in la fahmo maqaasida shareecada islaamka oo waaweyn in la fahmo oo maqsidka koobaad uu yahay mataqaanaa xifdu diini xifdu nafsi in dhalinyarada qaabkaa la fahamsiiyo ee qaabkan lagu baabi'inayo dhalinyaradu oo ah mataqaanaa in shan xadiis iyo shan aayadood la xifdi siiyo nusuusii gaalada kusoo degtayna muslimiinta loo isticmaalo waxaan isleeyahay waa dhanka ay dhalinyarada ku baabi'een laguna baabi'inayo khaladna loo fahamsiinayo diintii ma oran karo dhalinyarada aqoon bay leeyihiin aqoonta ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay tahay wax kooban oy internetka ka qaateen oy dad kooban ku shubeen aniguna waxaan doonaya waxa weeye faham weyn oo ballaaran diintii inay fahmaan oo ah diintu maxay ujeedaa ujeedada weyna islaamka muxuu yahay taabaa muhima ayaan isleeyahay waa tahay sheekh muuse aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira ee soo dhowow walaal magacaaga ku bilow iyo magaaladaad naga soo wacayso magacayga waa cabdirasaaq yuusuf cali waxaan idinka soo wacayaa magaalada hargeysa ahaan haweenka v o eda aad baan u salaamaya shiikhana aad baan u salaamaya waa tahay haddaan usoo noqdo ujeedada mawduuca uu shiikhu soo bandhigay ah fahanka diinta islaamka iyo dhalinyarada waktigan run ahaan waxaa xusi jeeda mudan oo aan la inkiri karin doorka maanta ay dhalinyaradu kaga jirto diinta islaamka marka laga hadla laga yimaado wadamada reer galbeedka ama wadamada yurub amaba dhinaca qurbaha dalkaan usoo noqdo urubada amaba tiirarka ugu waaweyn ee ay ku taagan tahay waa dhalinyarada run ahaan markaan soo qaato waktiyada bilaha barakaysan bisha ramadaan oo kale ma jirto culimada shiikhu sida uu tilmaamay dhammaan masaajidka guud ahaanba soomaaliya somaliland puntland masaajidka cidda keliya lagu aamino taraawiix hadday tahay haddii ay tahay taajud ee korka ka haysa soddonka jis ee qur-aanka kariimka waa dhalinyarada marka anigu fikirkaa shiika waxaan u arkaa fikir aan ku haboonayn amaba mid aan dhiirigelin u noqon karin dhalinyarada waa tahay e sheekha wuxuu ka hadlay habka ugu habboon ee dhalintu ay ugu haadimoonin ama aysa diinta dhibaato iyaguna ugu geysan ayagana aan dhibaato loogu geysan oo ay fahmaan diinta oo ay fahmaan aqoonta kale si markaasi aan loo marin habaabin marka sidaas ayuu sheekhu u dhigay adigu wax su-aaloo kale miyaad u haysaa oo ka baxsan intaasi haatan aada noo sheegto waan uhayaayo run ahaan dhalinyaradu middaa kama wada sinna aad bad wala mahadsan tahay dhalinyaradu taa kama wada sinna cidda marin habaabinta way jirtaa dhalinyaro fara badan oo la marin habaabiyo hase ahaatee marka majority laga hadlayo waa kuwa ka dadqaba marin habaabinta waa kuwa u saaxiiba caqliga waa kuwa maxaatay xarigga iyo ku-xidhnaanshaha ilaahay uu yahay wehelkooda waa kuwa ku qanacsan yaqiinsan run ahaanna aaminsan yacni sida uu dhigayo radweyne qur-aankiisa inoogu sheegay iyo dariiqii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee suubanaa cid kastoo la marin habaabiyaana waxay markeeda hore ayay ka carrabnayd baan odhan karaa dhalinyaradu walow ay fara ku jiris tahay kuwa la marin habaabiyo hase ahaatee markooda hore ayay ahaayeen kuwa iyagu ka carraban ama un aqoon fiican ulahayn diinta an waxaan soo jeedin lahaa maaha dhalinyarada qolqol joogtae dhalinyarada qurba joogtaa culimada iyo waalidkuba yani layska ha saareen waaya aad baad umahadsan sidii tahay loo fahaysiin lahaa sidii looga wacyigelin lahaa marin habaabinta laakiin haddaan anagu anaguna dhalinyarada ku nool dalka kuwa ka madax banaan kafayow waay aad aad baad umahadsan tahay waayo aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi wuxuu naga soo wacay magaalada hargeysa ee sheekh dad badan ayaa sida su-aalaha qaarkood ay u badanayaanba u arka waktigan dhalinyarada inay yihiin waxa ugu sahlan ee loo adeegsan karo dhinacyada diinta maxaa sabab u ah ayaad isleedahay goormaysa soo baxday in dhalinyaradu urdimadyada ay ku bataan dhalinyaradu maxaa keenay oo u keenay macnaha inay iyagu noqdaan kuwa ugu sahlan oo loo adeegsado waxaan isleeyahay waxaa keenay aqoon la-aan waa ku celinayaa aqoon la-aan baa keentay haddii uusan jirin manhaj ama culammada soomaaliyeed ay ka midaysan tahay oo ah manhaj dhexdhexaad oonan xagje ku jirin oo dhalinyaradii la yidhahdo war manhajkaasi qaata oo akhrista oo kasoo bilaawda hoos kitaab hebel ilaa kitaab hebel xagga kusoo xijiya oo silsiladaa kusoo waraq idinko kutu macnaa ka tusaale qaadanayo kitaabka alla subxaana wa tacaala waxaa weeye waxaa imaanayo in jahligoodii laga faa'iidaysto cid kastana qaabkii ay rabtay ay u jeediso ha noqoto kuwa u jeediyo dhanka xumaanta ha noqoto kuwa u jeediyo xagga dilkii iyo diin xag jir ah labada dhinacba dhalinyarada laga dhigayo mashaayikh iyagoo yaryar oo aanan aqoontoodii bislaanin ama iyagu xilka loo dhiibayo iyaga oonan jirin culamo daba taagan xaqiiqatan waxaa ka imaanayo in fara badan inay dhinac u baxaan oo adduunye iyo akhraad adduunye ay niyaddii ka gasho ikhlaaskii ilaahay dartiina ay meeshii ka baxdo ikhlaasna hadduu meeshii ka baxo dhalinyaronimada meesha ay jirto xagjirku waa qubaal weeye waxyaalaha kaloo keenaya waxaa ka mid a mataqana teknolojiyadan cusub oo dhalinyaradii aynan garanaynin qaabka ay u isticmaalayaan iyo qofka ay la xiriirayaan taana uga imaanayso inay khaladaad fara badan laga saaro oo mataqaana meel aanan raalli looga ahayn alla subxaanah wa tacaala ay ka dhacaan naftoodiina ay halaagaan bulshadoodiina ay baabi'iyaan waayahay sheekh muuse bal waxaad ka warantaa marka dhinaca kale dhalinyaradu sidee bay xagga nabadda iyo horumarka bulshada ay ugu ambaqaadi karaan iyagoo wadaada ah ama lagaba yaababa inay diintina bartaan dhinaca kale maadigan ay bartaan si ay isula jaan qaadaan nolosha dhinac walbaba
waxaan isleeyahay dhalinyaradu waa in la fahamsiiyo aqoonta ay baranayaan ha noqoto caafimaad ha noqoto juqraafi ha noqoto aqoontan maadiga ah waa in ay dareemaan dhalinyaradu in maa huwa macluumin min addiini bidaruura wixii baysigaha diinta ay yaqaaniin taana ay bartaan qofka caafimaadka barta oo daaweynaya bulshadii oo intaasoo kun oo qof badbaadinayo in laga yaababa wadaadkii caalimka ah oo zaahidka ah inuu ka ajir badan yahay sababtoo ah intaasoo naf ayuu badbaadinaya wadaadkiina dhan baa loogu talagalay inuu naftii ka badbaadiyo oo ah dhankii shaydaankii inuusan dhalinyaradii la kicin iyo bulshadii qofkaana naftii ayuu badbaadinaya in marka had iyo jeer dhalinyarada la tusiyo war hadday caafimaad barato ama farmacy aad barato ama aad engineering barato ood wadankii dhisto oo dalkii dhisto oo dadweynihii aad ka timid aada wax u qabato alla subxaanahu wa tacaala agtiisa waxaa ku jiro wax weyn ee aanan loo tusin dhalinyaradii wax kooban in naftooda ay dilaan iyagoo labaatan jir ah waxaa soo aroortay in in badan saxaabadu qayb ka mid ah ay tamaniyeen in ay ku dhintaan khaswadii la oran jiray uxud nabiguna uu yihi war intay raggaa shahiideen uxud kadib meeqa salaadood baad tukateen meeqa soom baad soonteen meeqa sadaqaad la baxdeen waxaaba laga yaabaa buu yidhi inaad nabigu sala lla ly slam ka ajir badisaan ood ka saramartaan baad raggaas shahiiday marka in laga tuso bulshada dhankaani intaad nooshahay intaad cibaado qabanayso intaad bulshada wax u qabanayso inay muhim tahay oo aada laga yaabaaba inaad ajru shuhadaa aad gaartaba adigoo aanan qalin dad daaweeyey dhankaabay u baahan yihin dhalinyarada in laga ay aqoonta diinta keliya ahayna aqoontu dhankan kale ay bulshada laga badbaadiyay u baahanta aad baad u mahadsan tahay adaa mudan sheekh muuse macalin cumar oo ah imaamka masjidka alhuda ee magaalada colombos ee gobolka ohaya ayuu ahaa kaasi khadka telefoonka ayuuna su-aale ugu jawaabayey qaar ka mida dhalinyarada naga soo wacay meelo kala duwan oo soomaaliya ah iyo dalka dibadiisaba barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo intaasi aanu ku dhaafno xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii aanu kaga hadlaynay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba ay dhallinyarada nala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya
magacaygu waa mahad maxamuud ibraahim waxaan joogaa magaalada hargeysa caasimada jamhuuriyadda somaliland runtii waxaa maskaxdeeda ka guuxaya waxa weeyaan tahri in la yareeyo tahriibinta dhalinyarta soomaalida ah ee ku dhimanaya badaha waxaa kaloo aada usoo jeedinayaa in loo helo shaqo shaqo abuurin weyn oo ballaaran runtii ay ka faa'idaystaan dhalinta si ay loo yareeyo ama loo xakameeyo tahriibta waxaan ku talin lahaa in xal caama loo helo lana wajaho dhalinta cidda tahriibinaysana gacan biraa lagu qabto waxyaabaha ay doonayaanna ay runtii dhalinta inta laga haqabtiri karo ee loo sameyn karo in loo sameeyo si loo yareeyo loo badbaadiyana badaha ay ku dhimanayaan ayaan aada usoo jeedin lahaa waxa waxaan kaloo runtii shaksiyan markaan usoo noqdo nafsad ahaanteeda waxaan aada u jecelahay inaan waxbarashada sii wato aan diyaariyo master program inkastoo aan imika degree aan ahay runtii waxaana aada u jecelahay inaan waxbarashada si deeply a usii dhex galo oo aan runtii aan horumariyo nafsadeeda iyo magaranaysaye walaaladay marka waxaan jecelahay nin waxbarta oo maamuus weyn ku lahaa shacabka ayaan jeclahay inaan noqdo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiftaax maxamed cabdilaahi waxaan joogaa magaalada boston ee gobolka massachusetts waddanka maraykanka aniga waxaa maskaxdeyda aada uga guuxaya in halkan aan joogo aan horta wax ka barto markaan wax barto kadibna aan waddankayga kula laabto wixii aan bartay aan dib ugu dhiso aan dhalinyarada shaqo abuuris wixii aan ka qayb qaadan karo waddankii yaalle aan ka qayb qaato waxaa kaloo aan doonayaa halkan inta aan joogana inaanan noqonin qof yacni urursan ee aan ahaado qof bulshada uu la nool yahayna dhex gala wax la qabta wax la qabsada waxna ka qabsada kadibna mustaqbalka waxaa iga dhex guuxaya inaan waddankayga ku noqdo sidii aan baahida jirta iyo shaqo la-aanta wax uga qabto
markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee heestii waa qalbi luula waxaa codkiisa macaan noogu qaadi doonaa fanaanka maxamed xasan lafoole
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyadayo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan ibay caawaqilaya
codka macaan ee fanaanka maxamed xasan lafool ee heestay qalbi lulah waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii ama baahinteennii habeennimo gaar ahaana barnaamijkii waa go-aankaaga waxaa idaacadda idiin daadihinayay barnaamijka sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iyo maantan intaan dib dambe u kulmi doono waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.